hurdo la-aantu waa dhibaato inta badan haysata dadka qaar iyadoo ay sababo kala duwan keento hurdo la-aantu waxaa ka mid a waxyaabaha keena in qofku hurdo la-aan noqdo walwalka ka dhasho isbeddelka nolosha sida shaqo la waayo qof aad jeceshahay oo xanuunsado ama dhinta niyadjabka iyo isku buuqa isbeddelka deegaanka sida qaylada iftiinka jawiga oo kulul ama qabow intaasi waxay kaa qaadi karaan hurdada dawooyinka qaar sida kuwa loo qaato hargabka xasaasiyada dhiikarka iyo neefta waqtiga hurdada oo la bedelo sida habeenkii oo la shaqeeyo haddaba qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaan wax ka su-aalnay waxaa sababay in qofku hurdo la-aan noqdo iyo sida ugu habboon ee qofku u heli karo hurdo caafimaad leh dhakhaatiirta ayaa sidoo kale bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada dhuubley uga digay waxyaabaha ku keeni kara in qofku uu dareemo hurdo la-aan amaba uu isku arko cabdulaahi axmed maxamed cabdulaahi yare waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada brivatka ah ee magaalada dobley waxyaabaha hurdo la-aanta keena waxyaabaha ugu badan ee keena marka koowaad xanuuno ayaa keeni kara oo inta badan dee bulshada dhexdeeda ku badan waxaa keeni karaa dabeecado sida bulwadda oo kale waxaa keeni karaa maadaama dee bulsho oo iska tabardaran dadku ay yihiin stressya la qabo oo dadku ay qabaan ama mid economicali ahaado ama mid magaranaysaay dabeecadahan iyo dhaqamada sida dee bulwaddii iyo waxyaabo kale oo ka mid ah ay ahaato iyo xanuuno waxyaaba noocaasoo kale oo fara badan ayaa keeni karaa xanuunada keena waxaa ka mid ah sida malaariyadoo kale oo markay malaariyadu ay dhacdoo kale inta badan waxaa keeni karaa hurdo la-aan fara badan bay keeni kartaa taasoo maadaama malaariyadu ay tahay waxyaabaha oo inta badan dhiigga hoosu dhiga oo dhiigga baniaadanka barasites ku nool ay tahay oo magaranaysa red blood cellska ay isticmaalayso qofku haddii uu enemiya oo kale noqdo way keenaysaa haddii malaariyadoo kale ay ku badato oo magaranaysa dhiiggiisa barsitesku ku bato way keeni kartaa magaranaysaa waxaa kaloo ku badan oo deegaanka aad ku arkaysaa gaaskii oo siiba magaaladan dhobley dadku icidka icidko systemic icid oo ay qabaan oo inta badan oo gaaskooda dhiigga uu aadu kaxsan yahay waayo qofku markuu maalinka oo kale ama shaqeeyo ama in badan maalinkii o dhan shaqeynaya meeshii uu nasan lahaa isagoo tirida markuu magaranaysa sariirta tago haddana haddii uu teleefon sii isticmaalo waxaa wuxuu isticmaalayaa maskax saa'id ayuu isticmaalayaa waayo maskaxdiisi o dhan inta badan aykiigiis wixiis o dhan waxaa waaye waxay ku maqan yihiin teleefonadan teleefonadan casrigana radiation bay leeyihiin kuwaasoo markii qofku ku daaho oo atleast ilaa habeenkii saq dhex oo kale ku gaadho iyadii lafteedii inay hurdala-aan ay ku keeni waxyaabaha ku keeni karayn ma tahay waa waxyaabaha dee balwadda oo kale hadda oo kale ayuu gelayaa waxaa lahaa maxamed cabdulaahi aadan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta dhubley ka howlgasho waxaan dadka inta badan ku wacyigelinaa inaan caafimaadkooda la tacaalno dad waxaa jiro inta badan habeenkii soo jeedaayo dhafar dhafraayo drugs isticmaalayo dadkaas aniga waxaan ooga digi lahaa inay wax isbidatan iska dhaafaan caafimaadkaay ku dadaalaan qofka markuu jiifaayo waxyaalaha inta badan uu ka qaado intuu hurda la-aanta waxaawaaya xanuun iyo micnaha dhiig yari iyo inta badan cudurro fara badan aan intaasuu koobi karin ayuu ka qaadaya hurda la-aanta sabab waayo waxaa ka mid ah qofku inuu telefoonka soo jeedo inuu drugs isticmaalayo sabab intaasa waaya hurda la-aanta habeenkii ugu digayaa inay bataatanba iskaga fogaadaan drugs abuska iyo waxyaalaha qaldan ee habeenkina si wacan ay u jiiftaan qofka bili-aadanka caafimaadkiisa inta badan waxa ugu jiraa camal waxaa waaye inuu habeenkii seexdo taasaa uga dig lahaa dhammaan reer dobley